xildhibaanada koonfur galbeed soomaaliya innagoo ah xildhibaanada koonfur galbeed soomaaliya waxaan aada ugu welwelsannahay jiritaanka maamulka koonfur galbeed oo jira laba sano iyo dhowr bilood tan iyo intii madaxweyne shariif xasan hogaaminayay maamulku wuxuu iska dhiga tiray dastuurkii kana dhigtay maamulka mid si gaar ah uu isaga u leeyahay sida uu qabo dastuurka maamulka koonfur galbeed qodobkiisa afartan iyo shanaad faqradiisa labaad waxay ahayd in madaxweynaha uu magacaabo madaxweyne ku-xigeenno markii isaga la magacaabo afar bilood kadib ilaa iyo haatan lama magacaabin qodobkaas ilaa iyo haatan lama magacaabin madaxweyne ku-xigeenadii qodobka afartan iyo sagaalaad faqradiisa koowaad madaxweyne ku-xigeenada ayaa hawsha la wadi lahaa madaxweynaha iyaga ayaa la xuli lahaa golo wasiiro taasina ma dhicin ilaa iyo hadda muddo laba sano iyo dheeraada maamulkiisa isagaa u madax bannaan isagaana haysta maadaama uusan jirin madaxweyne ku-xigeenno maamulku waa dayacan yahay mar kastana oo uu madaxweynaha maqan yahay si hawshu u socoto lama garanayo waa in isaga telefoon lagu raadiyaa goob kasta uu joogaba telefoonkaas unbuu wax ku maamuli karaa gadaashiisa wax ka talinaya ama ka hadli kara ma jiraan haba yaraatee golaha wasiirada hadda jira lama horgeyn baarlamaanka sida dastuurka uu qorayo qodobkiisa afartanaad faqradiisa saddexaad waxaana sidaa loo sameeyey in aan lala xisaabtimin ayaa taasi ku cad qodobka afartan iyo koowaad faqradiisa koowaad wuxuu qorayaa in baain baarlamaanka yeesho laba kal fidhi sanadkii ma dhicin taasi arrintaasna waxaa loogu dan leeyahay in baarlamaanka aan shaqayn si aan loola xisaabtimin wasiirada uu magacaabay shariifka sidaa daraaddeed maadaama laba sano maamulku jiray waa in kumeelgaalka laga baxaa sida maamulada kale ee dalka taasina waxay horseedi doontaa in taasina waxay horseedi doontaa in lala iska la isla xisaabtamo waxaana soo jeedinaynaa qodobada hoos ku qoran kow qodobka koowaad sida kooca dastuurka koonfur galbeed qodobkiisa afartan iyo koowaad waxaan guddoomiyaha baarlamaanka ugu baaqaynaa in uu golaha isugu golaha baarlamaanka isugu yeedho kalfadhi aan caadi ahayn si loola kalfadhi aan caadi ahayn si loogu arransugo masiirka koonfur galbeed laba in laga baxo kumeel gaarka oo dib loo doorto madaxweynaha iyo ku-xigeenadiisa saddex in odayaasha dhaqanka ay ku ekaadaan dhaqankooda oo ay siyaasadda kala baxaan farax afar odayaasha dhaqanka ee sida gaarka ah loola shaqeeya oo uu taagan oo u taagan badbaadada iyo jiritaanka koonfur galbeed waa ku mahadsan yihiin gaar ahaan kuwa hadda xamar ku sugan ama baydhowbaa ku sugnaadeen shan qodobada dib u eegista u baahan ee dastuurka koonfur galbeed in guddoomiyaha lalaga shaqeeyo si loo bedelo sida ugu dhaqsiyaha badan lix lacagaha tirada badan ee madaxweyne shariif casin ku bixinaya ololaha doorashada mush- ma- musha- ololaha doorashada musharixiinta aan ka shaqayn doonin danaha koonfur galbeed waxaan ku dhiirigelinaynaa inuu lacagtaasi u wareejiyo gargaarka dadka abaaraha waxyeeleeyeen dabcan taasi mala fidiyo milahe walaayna tijibiyata warbaahan arag